Gabdhaha da'da yar ee bartay cilmiga caafimaadka isla markaana ka hawlgala MCH-yada magaalada Beledweyne ayaa bilaabay olole haweenka uurka leh loogu baraarujinayo inay tagaan xarumaha caafimaadka si looga hortago dhibaatooyinka caafimaad ee soo food saara. Gabdhahan ayaa inta badan taga kaamamka barakacayaasha iyagoo ku booriya haweenka inay la socdaan xaaladda caafimaad ee carruurtooda iyo tooda, isla markaana ay yimaadaan MCH-yada ka furan xaafadaha. Xamdi Maxamed Cali oo ka mid ah gabdhaha ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee xaafadaha ayaa ka warbixisay shaqadooda.
IDP-yada waan kusoo wareegnaa waa tagnaa oo waan kasoo bixinaa wacyigelin siya dadka markasta markii wacyigelin la bixiyo cudurkuu sii yaraana marka dadkaasaa wacyigelin soo siinaa tuulooyinka maraa kasoo siinaa hadba si waadi marna meeshay dadka kuugu imaanana wacyigelin u baahanbu waxaa ani ahaan waxaa qaabilsanaa kudha community mobilizer waxaana dad socdo oo wacyigelin soo bixiyo oo ka hadla cudurada sidii looga hortegi lahaa sida biyaha wasaqaysan oo kale dadka meelaha ka saaraan maxaan ku sheegaa ilmaha loo tirtiro loo dhaqo meelo la fariisiyo la hagaajiyo maxaan ku sheegay caafimaadka waa qayb ka mid ah nadaafadda haweenka maraan protection u qaabilsanaa oo maxaan ku sheegaa marka f g m oo kaleeto uu soo marka uu soo dhaco f g m oo kaleeto aa ka bixinaa protection si maxaan ku sheegaa oo u yareeda asagana hooyo kastoo uur leh adi kuu imaamayso mar kastoo ay dhibiga tagno waxaan ku wacyigelinaa hooyo kastoo uur leh inay noo timaado hooyo kastoo uurle marka noo timaado waxaan u sameynaa wacyigelin waxaan siinaa t t faasiin waxaan dhahnaa camal caruntan kusoo noqnoqo in badan saddex jeer afar jeer bishiimo si xaaladdeeda caafimaad loola socdo maadaama ay tahay qof laba nafley ah mar kasta kuwa xataa ilmaha nuujiyo waan ku wacyigelinaa inay imaadaan ilmaha tallaashaan waxaan kuu sheegaa hey wax kasta oo oo dhibaato keeni kara si aan uga hortagnaa u dadaalnaa tagnaa oo annaga shaqadeenna waxay kutaabada aan nahay community mobilizer qof kasta oo maxaan kuu sheegaa duruufaysan oo waxba aan haysan oo i d b joog inaan u tagno oo soo wadno oo dhaano soo baxa maxaan kuu sheegaa adiga qof kastoo taqaanadu i d b-gan ma i d b kala jooga xataa sii wac keen isku imaada i d b-ga imaado adi si maxaan kuu sheegaa maalintii looga loo xataa waxay cuni lahayn si loogu sheego hooyooyinka uurka leh ayaa inta badan helin daryeel caafimaad iyo wacyigelin ku saabsan inay tagaan xarumaha caafimaadka iyagoo haweenka qaar ay doorbidaan inay ku dhalaan guryaha taasoo ay dhibaato kala kulmi karaan